ha runtii arrintaas waan u aragnay maxaa yeelay heshiisyadii banaanka ka jiray waad la socotaano waa hirgeli weyday wadankii soomaaliya weliba caasimadii oo ay madaxweynihii soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo ninkii qaramada midoobay u fadhiyey soomaaliyaba ay arrintan marka waxaan u aragnaa inay tahay arrin wadankeenii ka dhacday arrin ma garanaysa madaxdii soomaaliya iyo madaxdii dowlad goboleedyaduba ay runtii isla tafaahumeen ay tahay arrin dhaxalgalow ah ee ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan gobolka mudug marka waxaan u aragnaa inay tahay isbedel weyn oo la gaaray iyo weyn oo lagu salaabsanay oo ay runtii alla subxaanahu watacaala uu solonsiiyey laakiin la rabo inay bulshada mudug ama bunt puntland ha ahaato ama galmudug ha ahaato inay ka faa'iidaystaan oo siday usoo dhaweeyeen ay niyad ahaan iyo qalbiyan bay usoo dhaweeyaan ficil ay sameeyaan oo sida ay tahay ay u qaataan wixii khaldanna ay khaladka ka saaraan wixii saxanna ay ay magaranaysaa horay ugu sii socdaaneen oo ku ay ku dhiiradaan siday u hirgelin lahaayeen waayahay waxaa lagu ballamay in bisha labaad laba kun iyo toddoba iyo toban dib laysugu soo laabto wadahadal dhexmara puntland iyo galmudug wadahadalkaasi muxuu noqon doonaa baad leedahay wadahadalkaasi wuxuu noqon karaa dabcan guddiyadii way samaysan yihiin isimadii iyo oqaashii iyo waxgaradkii iyo dhammaanba gobolka mudug ee guddiyo ayay u leedahay arrimaha qaabilsan maamulkii sare ee dowlad goboleedyaduna waa kuwa hadda hirgeliyey inay jawigan hirgeliyey inay hirgasho arrintaa waxaan u aragnaa way hirgelaysaa waana garab taagan nahay weliba haddaanu nahay bulshada rayidka ah ama odayaasha iyo cuqaasha puntland iyo iyo isimadaba waa garab taagan nahay waxaanuna rajaynaynaa insha allah inaanu wixii aanu wada qaban karno aan wada qabanno bulshada gaalkacyoodna ay hormuud u noqoto inta kalena ay dhaqaale ahaan iyo xoog ahaan iyo kulliba aynu dul dhigno oo markaa isugu wada tagno si aan u wada garanno in mudug ay noo tahay halbowlihii dalka laba dhinacyada puntland iyo galmudugna runtii ayaynu ugu tallaabsanno inaanu horumarkeenii aan horeyba insha allah ilaahay ina siiyey inaan horey ugu sii soconno ummadda galmudugna iyo iyo puntlandna ay haddi dantooda iyo ummadda dantoodaba ay gartaaniin innaguna aynu garab istaagno oo markaa wixii xal iyo ma garanaysaa wanaagu ana aynu garab istaagno diyaar baan u nahay insha allah arrintaas inaan gacan ka siino annaga ruuxadda innaga ruuxaddeenna dhammaanba bulshada puntland inay garab istaagto arrintaa waaya ugu dambeyntii si heshiisyada la gaaray dhaxalgal ay u noqdaan colaada gaalkacyana aysan usoo lalaaban ummaduna si nabadgelyo ah ay ku wada degnaato magaalada gaalkacyo maxaad ku talin lahayd wallahi arrintaas tala way leedahay ummaddu waxay ku ku ku ku noolaan kadhaa waxa weeye in laysnabadgeliyo in ma garanaysaa wixii hantiya oo la kala haystay laysu celiyo wixii ma garanaysaa la dilay ama wixii dhaawacmay in ma garanaysaa la booga dhayo ama wixii ku tasoobay insha allah la dhinac kasta ay dadaal u galaanin in ma garanaysaa ganacsigeennii iyo isdhexmarkeennii iyo walaalnimadeennii iyo islaamnimadeennii iyo wadajirkeennii in la soo celiyo in ummaddu ay ma garanaysaa weliba mudug waxay asaliyan u leedahay waxa weeye xalaydhalay bay u leedahay laakiin xalaydhaladii waxa taas wehelisaa de in qof kastina uu xuquuqdiisa helo ummadduna ay noqoto ummad ogaata inay wax wada leeyihiin oo wadankii wada leeyihiin oo hantidii wada leeyihiin oo dadkii ma garanaysaa ay ku wada noolaadaan si degan oo wanaagsan oo hal ma garanaysaa maamulkii siday isugu darsadeen oo kale waa arrimo aad aan usoo dhaweynayno maxaa yeelay booliisku muhiimadeedu u leedahay booliisku markuu wada shaqeeyo degmooyinkiibaa wada shaqaynaya gobolkiibaa wada shaqaynaya siyaasadii iyo maaliyadii baa wada shaqaynaya saas darteed marka waxaan u aragnaa wadajir fiican inay halkaa kasoo baxayso ummadana ay u noqoto horseed gobolka mudug uu u noqdo in ma garanaysaa dhinac kasta oo soomaaliya laga beegsadaba inay u noqon kadho runtii heshiis dhexalgala ummaduna ay ma garanaysaa hal meel u wada jeensato runtiina aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxaan ugu soo dhaweynayaa waxay tahay mudug colaadaha iyo dhibaatadu mar kasta meel kastoo eenu joogno wayna dhibaysay waan ka welwelaynay cindigaan ku haynay maalin in la helo nabad iyo istiqraar iyo ummadii oo deganaansha yeesha waxaan rajaynaynaa insha allah inay inay mudug kusoo noqoto saaxada nabadda iyo horumarka oo ummaduna ay tasaamaxaan oo isku meel wada jeensadaan danahoodana ay wada qabsadaan wixii ka dhaxayana ay gartaan